runtii saakay waxaad moodaa inay tahay subixii ugu ugu dareed dhibaatooyin badanaan soo maray oo waktiyaalo kala duwan na soo ataagayay laakiin midda saaka oo kaleeta waa mid la yaab leh inaan waxaan dhegaysano dhegaysan marka hore aniga waxaan horta ku raacsanahay waxyaabo badan culumadii iga horreysay aragtiyo badanaan ka waafaqsanahay midda koowaad waxaan leeyahay waa in la wadaa shirarkan iyo xuduurkan oo kaleeto si arrintaas aanu ogaano inay maaragtay laga laabtay ama laga bixiyo apologies guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee islaamka laga siiyo annaga islaamku noobeec maahan waxaana dad islaamahoo soomaaliya la yidhaah waxaan joognaa caasimaddii soomaaliya saaka marka intaana inay noo yeerto waa waxyaabaha masiirka ummadda soomaaliyeed ee islaamkaa jiridgoynta ku ah waxaan leeyahay aniga marka hore wasaaraddan haweenka horto in la baabi'iyo aan soo jeedin talada saas u taalla waddanka keentay laga yaabo wasiirada inay u dhuumisaa ama ayaga laftooduba aysan ka fikirin waxyaabaha ay ay saxiixayaan ama meel marinayaan ama ansixinayaan culayska iyo miisaanka ay leeyihiin iyo abtirsiinada ay maaragtay samaynayaan middaas waa middaas dumarka soomaaliyeed waxaad ogtihiin dadku waa markii soomaali la yidhaahdo si kala qaadqaado waa qoys ummadda soomaaliyeed waxay ku dhammaaneen qoys hooyo iyo aabbay kasoo bilaabane marka meesha hooyo joogto qodumadiaa ka warantay marka in laga baxsho dumarkii gaar loo baxsho markay arrintaasu bilaabatay ayaad mooday in laga hortaga markaasay heeray marka hadda waxaad moodaa dagaalkii in la hubiyey in nala kaga adkaa karo meeshan lasoo gaari karaa marka aan la xaqiiji marka waxaan qabaa oon anigu anigu afka odayaasha kuwo kalena iga dambeeyana aniguna aan raba inaan bilaabo odayaasha soomaaliya afkeeda anagoo ku hadlayno dhaqanka ka matalayna saaka warka aan ku hadlayna waa warka dhaqanka soomaaliya waxaan qabnaa dagaalkaasi inuusan ahayn dagaal yar dagaal la dhayalsa kara ma ahan waxaad og tihiin hal qof oo dembi galay oo ama qof la dagaalamay ama waxaday ama waxyaabo aan munaasib ahayn sameeyo oo bulshada dhexdeeda ku liita ayaa inta maxkamad la keenaa la xukumaahoo garsoor u dhisan yahood ogtihi oo hay-ad dhan oo garsoor layra u dhisanta waddankaas islaamka ah dadka kusoo duulay ee soo hogaamiyey cadaawada intaas la ogo warqadaas waxa laga aqriyay dadka kusoo kusoo hogaamiyey ee waaga sharaf leh ee na matalahee wasaarad ku abtirsada dadkaas inaan daysanoon la warwareegnoon dhahano xoogaa aan salsalaaxno aniga waxay ila tahay annaga lafteena waxaa la yidhi madaxumo ma jirta may ahayd shacab madaxumo shacab xumay ka timaada shacabka laftiisaan ahayn shacab damiir leh waxaa la hubiyey dadkaanu inay dhinteen oy u dhinteen muxuu ahay u nuglaadeen baktiga iyo wax kastoo lagu sameeyo waxaan waxaan maqlay hadda ka hor nin oo salmaan rushdi iyo waxaa dhihi jira ma aqaana islaamka miyuu caaya ma nabigu caaya mataqan waxaa xukuntay dowladda iiraan xukun ay ku riday adduunka meel ku galo wey war maxay culimmadii soomaaliyeed waa joogtaa muwatalka dowladnimadana waa midkaad arkaysiinoo waa nimanka ansixiyey warqadaas waxa ku yaal shacabku may gartaan ayagu inay isu dowlad yihiin maa la xukumo dadka arrintaas keena maan xukunku ridno wax dila waa la helaa wax ciqaab waa la helaa hataa hataa garsoorka wax ka qab waayo shacabkaa dilaa waxay waxay abaal marin waxaa u noqon doonta inay caraaraan ay waddanka ku noolaa waayaan shisheeyaha diyaariyo oo u diyaariya ayakaba midda kaleeto dumarka soomaaliyeed ee islaamka waxaa ku filan diinta islaamka xuquuqda intay ka siisaa ku filan islaamku wax ma dulmin dumarka ma dulmin meeshay dhigeen ah ku filan gabdhaha waxaan qabaa kuwa qariban oo maalin walba waxaan ka shaqeynaa kuwa ka badan oo ka fiicanaa dhooban waddanka magacooda in lagu been abuurtay sida hadda wadaadka iga horreeyo wey ayagana ma qabato islaamkana ma qabato waddankana ma qabato kuwa saxda ahoo hooyooyinka ahoo fiican oo nadiifka ah oon hubo inay diinta ku toosan yihiin kuwaasaa la rabaa in la keeno kuwaan lagula diro bal goormaa gabar waa la yaqaana xilka waxaa haya aabahii waxaa haya walaalkeed waxaa haya ninkeedii say gabar qoys u noqona bal ilaahay baan idinku dhaarshay gardarada intaas leeg kama jirta adduunka dawladaha wado annaga annaga meeshaan keenay inay ka fuliyaan raba wadamadooda kama jirto qooda kama jirto wadamadooda adduunka dawladda maraykanka weyn bal dumarku meesha ay ka joogaan xukuumadaha ay leeyihiin iyo golayaasha ay leeyihiin oo xukuma qiyaas ha laga qaato adduunka maraykanka ka qaata qiyaas annaga marka ma rabno ina dawacana cunto dadkan dawlada xumud deriska nahoo doqontaa annaga inala kusoo diro ee annaga ayna jiidaan oo meelba naga jiidaan nama qabato culama udiinka waxaan ka rabnaa inay inta u fariistaan waxyaabaha noocaas oo kale dadka wada ay xukumaan marka intaasaa dili waa tuugo waddankeenay rabaan inay fasahaad oo aan laga aymanayn ku sameeyaanoo jiridgooyaa war waxaas waxna qabta ma aha ma yeeli karno ummadda soomaaliyeedna waxaan rabnaa in mudaahiraad la gaarsiiyo waxaan in banaanka la dhigo caalamku wuxuu yaqaanaa mudaahiraadka u yaqaanaa shucuur dadka inay ina inay banaanka usoo baxaane wax ay diidan yihiin ay kulligood sheegaan ah ka qiimo badan in shirdaba la qabto waxaana wax jiridgooyaha laga caymanay waayo marka annaga inaan markhaati ka noqono waxyaabaha noocaasa waa fasahaad abtirsanaa marka waxaan uga digaynaa ummadda soomaaliyeed meelay joogta waxaa in laga hortago haddii weliba laisku dayo caasimadda in laga fuliyo waa masiibo ee aan laga caymo karin marka mar koobaad iyo mar labaad iyo ka bahdanba shirku waa mahadsan yahay culamada arrintaana soo gaarsiisan ilaahay khayr haydin siiyo laakiin waxaan rabnaa inaan idin farno dhiiri ku dhiirada waa aakhiraya adduunya labadaba iyo caymin dadkan soomaaliyeed caymaha qof noo maqan inaysan jirna waad ujeediin marka waa mahadsantu hada bilow doofa